Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Koonfur Galbeed Qaasim Maxamed Abuukar oo uu weheliyo markaasi agaasimaha guud ee Wasaaradda Maaliyadda Cali Cabdi Aadan ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ka daafuray kulanka dadweynaha abaabulka dakhliga gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Koonfur Galbeed Qaasim Maxamed Abuukar ayaa ka warbixiyey kulanka markii uu soo idlaaday, isagoona sheegay markaasi in kulankan uu ahmiyad u leeyahay horumarinta dakhliga gudaha.
kulankan maanta wasaaradda iyo ganacsatada magaalada baydhabo wuxuu ku saabsanaa sidii loo dardargelin lahaa canshuuraha dadkan loo wacyigelin lahaa inay bixiyaan canshuurta si dalka ugu gaaro horumar barwaaqo runtiisa aad la socotaan dowladda koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda maaliyadda waxay samaysay sanadii ugu dambeeyey horumar dhanka dhaqaalaha ah taasoo wax badan laga dareemay magaalooyinka koonfur galbeed gaarahaan magaalada baydhabo sida horumarinta waxbarashada kaabayaasha dhaqaalaha amniga iyo kala dambeynta waxyaabahaas o dhan waxaa suurtagelin kara haddii canshuurta dadka ganacsatada magaalada baydhabo oo runtii uu soo dhabar adeegay inay dowlad dhiska soomaaliyeed iyo midda koonfur galbeedba qeyb weyn ka qaateen marka saad la socotaanba dowlad seedab waxay ku shaqaysaa waa dakhli iyo canshuur ururin kadibna arrintaasi dadka si dib loogu celiyo si wax loogu qabto arrimaha muhiimka u ah bulshada marka ganacsatada magaalada baydhabo waxaan marka hore u mahad celinaynaa dadaalkii faraha badnaa ay soo qabteen muddooyinkii burburkii kadib aasaasna u ahaayeen dowlad dhiska soomaaliya haddana aan rabno inaan ugu mahad celinno marka hore marka xigtana dadaalkana meesha laga sii wado dadka lagu baraarujiyo qofka inuu u arko inuu canshuurta bixiyo wax isaga dantiisa ay ku jirto inuu arko inaysan ahayn wax lagu qasbaayo qofka inuu arko in isaga iyo mustaqbalka caruurtiisa iyo mustaqbalka dalkaba ay faa-iida ugu jirto inuu canshuurta bixiyo taas ayay ahayd kulanka wuxuu ku saabsanaa si dadka loogu mahad celiyo marka hore dadka wanaagsan ee canshuurta bixiya iyo dadka kaleba iyaga naftigooda inay ay maaragta canshuurtii bixiyaan si dowladda koonfur galbeed ay u noqoto dowlad awood badan meeshaad ay taagan tahayna meel kastageed ay sii gaarto